Hadda waxaa warbixinta lagugu akhriyayaa af Soomaali. Warbixinta waxaa sameeyey diabetes forbunad. Muxuu yahay nooca koowaad ee cudurka macaanku? Nooca koowaad ee cudurka macaanka waa cudur muddo dheer socda oo sababa in heerka sonkorta dhiigga ku jirtaa sare u kacdo. Waxaana sababa in hormoonka insulinta ee sonkorta geliya unugyada uu ka dhammaaday. Cudurka waxaa sababa in unugyada ganaca ku yaala ee insulinta soo saara ay burburaan. Garan mayno sababta ay sidani ku dhacdo. Nooca koobaad ee cudurka macaanku waa mid ka soo aasaasma difaacyada jirka naf ahaantooda. Taas micnaheedu waxa weeye in unugyada difaaca jirku ay isweeraraan. Qiyaas ahaan, 25 qof oo ku nool dalka Norway gudihiisa ayaa qaba nooca koowaad ee cudurka macaanka. Calaamadaha cudurkan waxaa ka mid ah kaadi badan, harraad badan, culeyskaaga oo yaraada, iyo daal badan. Dadka qaar waxaa dhiigooda ku bata aysiidhka, taasoo sababta calool xanuun badan iyo lallabo ama wiswis. Dhammaan dadka laga helo nooca koowaad ee cudurka macaanka waxaa la dhigaa isbitaal. Nooca koowaad ee cudurka macaanka waxaa lagu daaweeyaa insulin, iyadoo la isticmaalayo irbad loo yaqaano pen ama bumbe. Daaweynta waxaa sidoo kale qayb ka qaata isbeddel dhinaca cuntada iyo jimicsiga. Muxuu yahay nooca labaad ee cudurka macaanku? Sida nooca koowaad ee cudurka macaanka, nooca labaad ee cudurka macaanku waa cudur muddo dheer socda oo heerka sonkorta dhiigga ay ka sarreyso heerka caadiga ah ee laga rabo. Waxay ku kala duwan yihiin in nooca labaad ee cudurka macaanku uu jidhku weli soo saaro insulin, laakiin kuma filna ama sidii loogu talagalay uma shaqaynayso. Dhammaan cudurka macaanka boqolkiba siddeetan ilaa boqolkiba sagaashan waa nooca labaad ee cudurka macaanka. Qiyaas ahaan, saddex boqol iyo konton kun oo qof oo ku nool dalka Norway ayaa qaba nooca labaad ee cudurka macaanka. Tiradani way sii kordhaysaa. Waxaa laga yaabaa kala badh dadka qaba cudurkan inaanay isku ogeyn inay qabaan. Culeys saayid ah, jimicsi la'aan, sigaar cabbid, cunto caafimaad darro sababta, iyo cuntada tamarta badani ku jirto ayaa kordhiya khatarta keeni karta nooca labaad ee cudurka macaanka. Haddii ay dad qoyskaaga ka mid ahi qabaan nooca labaad ee cudurka macaanka, khatarta inuu adiga kugu dhacaa way sii kordhaysaa. Cudurkani wuxuu sababi karaa xanuunka wadnaha iyo xididada dhiigga, maskaxdoo dhiig ku furmo, kelyaha oo shaqada gaba, indhabeel, cagaha oo nabara yeesho, iyo in lagaa jaro qaybo jidhka ka mid ah. Calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah kaadi badan, harraad badan, daal iyo tabar darro. Cudurkani inta badan tartiib tartiib ayuu u soo shaacbaxaa, wayna adkaan kartaa in la dareemo calaamadihiisa. Jimicsiga iyo ka hortagga nooca labaad ee cudurka macaanka. Jidhka bini'aadamka waxaa loo sameeyey inuu socsocdo. Haddii aadan dhaqdhaqaaqin, waxaa badnaanaysa khatarta inuu kugu dhaco cudurka labaad ee macaanku. Jimicsi badan oo la sameeyaa wuxuu qayb ka noqonayaa ka hortagga cudurkan. Waa maxay jimicsigu? Jimicsigu maaha orod masaafaxad dheer iyo culays qaadis keliya. Dhammaan dhaqdhaqaaqyada aad samayso waxay noqonayaan jimicsi, sida beerta yar ee guriga oo laga dhex shaqeeyo iyo hawlsha caadiga ah ee guriga oo la qabto. In yar ayaa wax badisa. Dadka waaweyne waa inay ugu yaraan soddon daqiiqadood oo jimicsi ah sameeyaan maalin walba, ama saddex saacadood iyo badh toddobaad walba. Uma baahnid inaad wax badan samaysid hal mar. Maalinta ayaad u qaybin kartaa. Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa saddex jeer oo min toban daqiiqadood ah. Uma baahnid inaad aad isu daaliso. Laakiin waa inaad dareento in wadnahaagu deg deg u garaacayo, in neeftaadu si dhaqsaa u soo baxayso, waana inaad kulayl dareentaa marba marka ka dambaysa ee aad sii kordhiso wakhtiga iyo dadaalka aad gelinayso jimicsiga ayaa badinaysa faa'iidada caafimaadkaaga ma aha ka hortagga cudurka macaanka oo keli ah inkasta oo jimicsigu u fiican yahay ka hortagga nooca labaad ee cudurka macaanka haddana jimicsigu wuxuu leeyahay faa'iidooyin kale oo caafimaad oo aad u badan waxaa ka mid ah khatarta oo yaraata inuu kugu dhaco maskax dhiig furan iyo wadna istaag cudurka dhiigkarka khatartiisa oo yaraata isku dhafka subagga dhiigga oo sii fiicnaada lafaha oo dhisma ama adkaada iyo culayska jidhkaagood xadidi kartid jimicsigu wuxuu sidoo kale kugu caawin karaa inaad si fiican u seexato welwelkaaga oo yaraada iyo inaad awood dheeraad u hesho nolol maalmeedkaaga jimicsigu wuxuu u fiican yahay oo kale niyada haddaba ka fikir sidii aad jimicsi badan u samayn lahayd iyo macnaha uu kuugu fadhiyo isu fududee si aad u noqoto qof firfircoon ma la yaaban tahay sida aad jimicsiga ku samayn kartid ka bilow in aad eegto waxyaabaha aad samayso maalin walba haddii aad fadhiga ku shaqayso isku day inaad badanaa lugayso tusaale ahaan baska waxaad kaga degtaa meel fog soco adigoo telefoonka ku hadlaaya isticmaal jaranjarada intii aad isticmaali lahayd wiishka haddii aad shaqo xoog badan la isticmaalayo qabato qaabka aad u istaagto ama aad culayska u qaaddo ka taxadir gaar ahaan shaqooyinka aad ku noqnoqonayso ama kuwa culayska saa'idkaa leh haddii aad guri joogto tahay howlaha guriga beerta yare guriga oo laga dhex shaqeeyo ciyaalkaaga oo aad la ciyaarto iyo inaad socsocotid dhammaan way kuu fiican tahay waxoogaa tamar dheeraada geli shaqooyinkan waxaa jira fursado badan haddii aad rabto inaad ka qayb qaadato howlo jimicsi oo qorshaysan inta badan howlahaasi waa bilaash ama kharash yar ayay kugu kacayaan waxaad halkaa kula kulmi kartaa dad xaaladaada oo kale ku sugan la soco howlaha bulshada ee la qorsheeyey ee ka dhacaya deegaankaaga iyo meelaha kuu dhowdhow ku jimicso qolka fadhiga dhexdiisa waxaad mar walba jimicsi ku samayn kartaa qolkaaga fadhiga dhexdiisa waa kuwa noocyada jimicsiga qaar ka mid ah oo aad ku adkayn karto muruqyada waaweyn ee jidhkaaga bawdada iyo barida jiliblaabid iska dhig sida adiga oo kursi ku fadhiisan rabaa jilbahaaga u laab ilaa sagaashan digrii dabadeedna kor iyo hoos u cadaadii qumaatii madaxaaga ka dhig dhabarkaagana toosi gacmaha iyo laabta gacmo ku jimicsi jilbaha dhulka dhigo gacmaha dhulka saar garbaha ka yara sare dhig iyaga oo kala fog wax yar jidhkaaga hoos u dhig oo jooji inta aan laabtaadu dhulka taaban kadib kor u soo qaad jimicsigani wuxuu fudud yahay marka aad cagahaaga derbiga saarto wuxuuna adag yahay marka aad faraha cagahaaga oo keli ah dhulka saarto jidhkaaguna uu toosan yahay dhabarka gacan iyo lugs dhaaf ah oo kor loo qaado dhammaan labadaada gacmood iyo lugood fidi hal gacan iyo lug isdhaaf ah kor u qaad dib u soo celi oo u beddel lugta iyo gacanta kale xooji muruqyada calooshaada si aad jidhka isugu dheeli tirto calool jiifka ka soo kac dhabarka u jiifso adiga oo caloosha dhulka ku haya gacmaha madaxa xaggiisa dambe ku qabo toosi qoortaada kadibna kor iyo hoos u soo kac qaybta hoose dhabarkaagu waa inay dhulka taalo si tartiiba ugu laabo qaabkii aad ku bilowday maxaa kaa hor taagan jimicsiga ma bilaabista ayaa kugu adag ma sii waditaanka ayaa kugu adag taas waa caadi isxasuusi sababta aad u rabto inaad jimicsi dheeraad ah samayso ku kalsoonow naftaada iyo isbeddelka aad samayn karto waa kuwan talooyin ku caawin kara si aad u sii wadid ha ka fikirin waxa ugu waxtarka badan ama ugu fiican arrinta ugu weyni waxay tahay inaad samaysid waxaad jeceshahay oo aad muddo dheer wadi karto tartiib u bilow tallaabada koowaad isu samee hadaf toddobaad walba iyo bil walba jimicsiga la samee dad kale isla markaana samaysta saacado go'an oo aad jimicsiga samaysaan howlaha jimicsigu ha kala duwanaadaan xusuusunow inay sahlan tahay inaad horumar samayso marka aad tijaabinayso wax cusub samir yeelo najiidadu hal habeen gudahood kuma wada imanayso laakiin waa la gaadhayaa inta yar ayaa waxla'aanta ka fiican khadka taageerada cudurka macaanka ee diabetes liyan khadka taageerada cudurka macaanka waa adeeg macluumaad bixinta ee ururka norway ee cudurka macaanka oo loo yaqaano diabetes forbuna ee aad weydiin karto su'aalo ku saabsan macaanka la taliyayaal ama shaqaale caafimaad oo khibrad leh ayaa diyaar u ah inay kuu jawaabaan waxaad nagula hadli kartaa af norweji laakiin sidoo kale af ingiriisi urdu bunjaabi turki soomaali iyo af carabi waxaad nagala soo xidhiidri kartaa telefoon lambarka siddeed hal shan laba hal sagaal afar siddeed maalin kasta sagaalka subaxnimo ilaa saddexda galabnimo kooxda niyaddhisidda kooxaha niyaddhisku waa koox iskaashada oo gaar ah oo loogu tala galay qof walba oo qaba cudurka macaanka ama halis u ah qaadiska cudurka macaanka nooca labaad dadka kale xiisaynayaana waa lagu soo dhoweynayaa inay ka qayb qaataan kooxdu waxay diiradda saarayaan cuntada caafimaadka leh dad badani waxay si wada jir ah u samayn doonaan cunto kooxdu waxay sidoo kale qabanqaabinayaan howlo jimicsi samayn ah oo iyada oo ay ku xidhan tahay jimicsiga qofku uu awoodi karo haddii aad macluumaad dheeraada u baahan tahay fadlan nagala soo xidhiidh telefoonka laba saddex ibir shan hal siddeed ibir ibir ama booqo bogga internetkeyga www dot diabetes dot nu buuggan warbixinta waxaa lagu soo saaray taageero dhaqaale oo ay bixisay hay-adda caafimaadku helse direktorate